galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaanaysa washington
waa galab sabti ah addexylabaatanka bisha may sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobadaad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamij dheer aanu ugu talagalnay in dhegaystayaasheenna aynu kula dabaashaadno munaasabadda ciidulfidriga oo maanta soomaaliya looga dabaaldegayo
waxaad kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha maraykanka donald trump oo sheegay inay tahay in la furo goobaha cibaadada ee dalkan maraykanka iyo qaar ka mida imaamyada iyo hay-adaha islaamiga ah oo ka falceliyey warkaasi marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida iyo ibraahim xasan daanduray
muslimiin badan oo ku nool bariga iyo galbeedka afrika ayaa maanta oogay munaasabadda ciidulfitriga oo ka mid ah labada ciidood ee islaamka inta badan dalalka muslimiinta ah iyo dunida carabta ayaan maanta laga ciidin oo waxay ciidayaan berito axada dalalka sacuudiga imaaraadka carabta qatar baxrayn kuwait iyo jabuuti ayaa ciidaya berito soomaaliya iyo etoobiya ayaa ka mid a meelaha sida weyn looga ciiday maanta dalka kenya dadku way ku kala qaybsan yihiin oo qayb ayaa maanta ciidaysaa qaybna berito dalalka galbeedka africa ee maanta laga ciiday waxaa ka mid ah mali niger iyo ivor coast sidoo kalena waxaa laga ciiday dalka mauritania soomaalida ku dhaqan maraykanka gaar ahaan minnesota iyo ohio ayaa inta badan maanta ciidaya kadib markii qaar ka mid a culummada ay ciidda ku dhawaaqeen xalay geeska down ee kasoo baxa dalka bakistan ayaa sheegay in laba qof ay ka badbaadeen shil dayuuradeed oo ka dhacay karaaji jimcihii kaasoo ay ku dhinteen sagaashan iyo toddoba qof diyaaradaasi rakaabka ahayd ayaa ku burburtay degmo yar daqiiqado ka hor inta aysan kusoo tegin magaalada ugu weyn bakistan halkaasi oo ay ku burbureen dhismayaal badan ururka duulista hawada bakistan ayaa sheegay in qasab ay tahay inay ka qayb qaataan baaritaanka shilka waxaa kaloo uu ku baaqay ururka in ururka caalamiga ah ee duulista rayidka iyo xiriirka caalamiga ah ee duulimaadyada hawada ay ku jiraan kooxda baaritaanka diyaaraddaas oo ahayd nooca airbus ee saddex boqol iyo labaatan oo laga leeyahay shirkadda duuladaha caalamiga ee bakistan ayaa waxay ka duushay lahore waxaana ay kusii jeeday karaaji markii ay burburtay ra-iisul wasaaraha dalka bakistan imraan khan ayaa bartiisa twitterka waxa uu ku qoray inuu aada uga naxay uguna murugooday burburka duyuuradda ra-isul wasaaraha wuxuu sheegay in baaritaan deg dega la samayn doono isagoo u duceeyey tacsina u diray qoysaska dadkii ku dhintay shilka duyuuradeeda koonfurta qaaradda america ayaa noqotay halka xudunta u ah cudurka covid sagaal iyo toban iyadoo brazil uu yahay dalka ugu daran ee koonfurta america ee cudurkan uu sida xun ugu dhuftay iyadoo dhinaca kalena hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ay ku warramayso in kiisaska dalalka africa ay kor usi kacayaan balse dhimashadu ay tahay mid hooseysa hay-adda ayaa sheegtay shalay in kiisaska dalalka africa ay gaareen boqol kun oo kiis iyadoo cudurku uu ku fidayo dhammaanba dalalka qaaradda tan iyo markii lasoo wariyey kiiskii u horreeyay afrika laga helo afar iyo toban toddobaad ka hor
aad buu mahadsan ibraahim xasan daanduray oo warkayna la socodsiinayay koror waxaad dhegaysan doontaan barnaamij aynu kugu talagalnay oo ciidda ku saabsan balse marka hore madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in ay tahay in la furo goobaha cibaadada ee dalkan maraykanka madaxweynuhu waxa uu intaasi ku daray in dadku ay dalbanayaan inay tagaan masaajidda kiniisadaha iyo goobaha kale ee cibaadada sidoo kale waxa uu sheegay in hogaamiyaasha diimaha ay qaadi doonaan mas-uuliyadda fayaqabka goobaha cibaadada madaxweynaha ayaa u aqoonsaday goobaha cibaadada inay ka midka yihiin meelaha lagama maarmaanka ah in ay furnaadaan sida cisbitaalada iyo goobaha kale ee cunnada lagu iibiyo falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan inala socodsiinaysa madaxweyne trump ayaa ugu baaqay guddoomiyaasha gobolada dalkan maraykanka inay qaadaan tallaabo muhiim ah oo ay u furaan goobaha cibaadada dadka wuxuuna ku goodiyey inuu amarka guddoomiyaasha awood ku bedeli doono taasoo uula jeedo inuu furi doono isagu goobaha cibaadada goobaha la isugu yimaado dhammaan dalkan maraykanka oo ay ku jiraan goobaha cibaadada ayaa la xiray tan iyo markii xanuunka coronavirus dalkan maraykanka uu bilaabay inuu ku faafo haddaba sidee goobaha cibaadada ee dadka muslimiinta ee dalkan maraykanku ay u arkaan in la furo masaajidada waxaan weydiiyey imaamka masaajidka daarul hijra ee minneapolis sheekh cabdiraxmaan shariif sida uu arka amarka madaxweynaha ee ah in la furo goobaha cibaadada arrimahan uu soo saara madaxweynuhu waa wax hadda cusub weeye waxay nagu haysaa muxuu ahaa walwal bay nagu haysaa oo laga yaabo inay dadka qaar ku degdegaan masaajidda in la furo annagu inaan furayno iyo in kaleeto hadda ma furayno muxuu ahaa masaajidda waan wada hadlaynay maalmihii lasoo dhaafay haddana kolle go-aankan cusub iyo wuxuu noqdaba waan ka wada tashan doonaa iyo qaabka ugu habboon laakiin degdegi mayno insha allahu tacaala inaan la furin ayaana ka shaqayn doonaa aniga iyo kolle inta igu fikri igu aragtida ah sidoo kale hay-adda muslimiinta maraykanka keer ayaa sheegtay in xilligan aysan ahayn mid sax ah in dib loo furo masaajidada islamarkaana islaamka uu sare yeelayo fayaqabka bulshooyinka madaxa hay-adda keer ee minnesota jaylaani xuseen ayaan weydiiyey sida keer ay u arkaan amarka madaxweyne trump ee ah in la furo goobaha cibaadada oo ay masaajidada ku jiraan anagu hay-adda keer ahaan iyo dadka mujtamaca maanta dhawaaqyaan maqalnay madaxweynaha inuu goobaha cibaadada dib loo furo waxaan u aragnaa mid runtii khatar ku ah mujtamaca muslimiinta iyo gaar ahaan mujtamaca ay la nool yihiin oo dhan sababti waxa weeyaan weli lama hayo dawo weli lama hayo nidaam runtii lagaga badbaadi karo haddii la furo goobaha cibaadaha iyo meelaha kale sidaa daraaddeed anaguna waxaan nahay dad diinteennu na amrayso diinteennuna ay runtii ay si fiican noogu sharaxday nebiga caleyhi salaatu wassalaam nidaamka marka ay jirto dhibaatooyinkan oo kale sida dadku ay u dhaqmaan iyo sida diintu ay u fududdahay mar haddii ay jirto dhibaato oo aanan loo baahnayn khasab inuu qofku masaajidka imaado sidaa daraaddii guriga ku cibaadaysan karo hadduu niyeystana inuu masaajidka tago inuu ilaahi subxaana watacaala ka aqbali doono marka walaale saasaan anagu aragnaa madaxweynahana waan ognahay inuu runtii ku ciyaaray badbaadinta mujtamaca oo runtii ilaa hadda hadallo beena iyo hadallo ma aragtaan toosnayn kasoo baxday anagu laakiin mar walba waxaan kaashanaa culummadeenna iyo dadka muslimiinta iyo gaar u ah welibana iyaguna dhakhaatiirta ee aada u fahansan cudurkan gobolka virginiana masaajidka ugu weyn ee daarul hijra ayaa imaamka masaajidkaasi imaam shaakir al saayid waxa uu sheegay inay jeclaan lahaayeen inay dib u furaan masaajidada laakiin xaaladda caafimaad iyo faafitaanka xanuunka coronavirus ee gobolkan virginia inay weli tahay mid aan saamaxaynin in la furo goobaha cibaadada oo ay masaajidadu ku jiraan
I believe that the president wants to reopen the whole country, not just the worship places. It's a good step to think of. We always wanted the mosque never to be closed.
aniga oo tixgelinaya hadalka madaxweynaha haddana sida aan aaminsanahay madaxweynuhu wuxuu rabaa in dalka oo dhan xayiraadda laga qaado ma ahan oo keliya goobaha lagu cibaadaysto waa tallaabo wanaagsan oo laga fikiri karo mar kasta waxaanu rabnay inaanay masaajidadu xidhnaan waanan jecelahay berri ma ahee in isla maanta la furo laakiin nasiib darro xaaladda ka jirta gobolkan virginia ma aha mid inoo saamaxaysa inaannu tallaabadaasi qaadno aniga aragtideeda kooban waxay tahay haddii aad eegto tirada sii kordhaysa ee dadka uu cudurka coronavirus ku dhacay waxay ila tahay in la sugo ilaa iyo inta tirada dadkaasi ay hoos u yaraanayso ama ay hoos u dhadhacayso mana aha fikrad fiican in dad badan halis la geliyo oo ay coronavirus isqabadsiiyaan laakiin run ahaantii waan qadarinayaa tixgelinta uu madaxweynuhu siiyey masaajidda iyo meelaha ay diimaha kale ku tukadaan inkastoo ay kala duwan yihiin qaababka ay dadku u cibaadaystaan gudaha goobahan cibaadada ayaa sheekh cabdiraxmaan shariif waxa uu sharxayaa walaaca gaar ahaan ay ka qabaan iyagu masaajida ahaan marka ay timaado in la furo falastiina waxaad la socotaan masaajidda marka laga reebo jumcada iyo sabtidii axadda dadka ugu badan ee badanaa shan sanaood ku tukada waa dadka waayeelkaa weeye dadkaas waa dadka hadda aadka cuqdada looga qabo ama laga cabsi qabo ee u nugul cudurkan weeyaan taas marka waxay nagu haysaa walwal dheeraada waxyaabahan ka taxadarayna weeyaan waxaa kaleeto aad la socotaa gaar ahaan masaajiddu qaabkay u samaysayeen goobaheena cibaadadu dadku markay tukanayaan safka garbahay sa saarayaan marka la tukanayo waa la sujuudaya kaarbad baa lagu wada sujuudaya salaaddii duhur hadda marka la tukado waxaa dhici karta casarkii haddana in meeshii uu qof ka sujuuday hadaayt inuu qof kale ku sujuudo qofkaasoo laga yaaba inuu jeermiskii ama muxuu ah cudurkii uu qabay taas marka waxay nagu haysaa iyaduna walwal dheeraada ayay nagu haysaa oo aan isleeyahay waxaa kaleetoo jirta kabasitiga ah in dadkii markuu markuu qofku soo galayo in la yidhaahdo ha la jeegarayo oo ha la baaro mar walba dadkii taana weli lama hayo de waddankiibaaba weli hayninba aqalka cad weli ma aysan sheegin awoodda gaarka ee madaxweynuhu u yeelan karo inuu furo goobaha cibaadada iyadoo uu taagan yahay amar heer gobol ah oo markaasi dhigaya in aysan dadku isku iman karin iyo qaabka madaxweynuhu uu u marayo inuu furo goobaha cibaadada aad bay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aanu ugu talagalnay munaasabadda ciidda cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cashe ibraahim aadan ayaa barnaamijka nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo laanta af soomaaliga ee v o a ay idinku tala gashay inay idinkula damaashaado munaasabadda ciidulfitriga ee sannadkan laba kun iyo labaatan
ciiddan oo ah mid aada uga duwan ciidihii hore maadaama dunida oo dhan uu kala xiray xanuunka covid n ayaannu barnaamijkan fursad u siinaynaa in qaar ka mida dhagaystayaasha ku sugan qaaradaha afrika ameerika iyo yurub oo iyagu waaye kala duwan ku ciidaya iyagoo barnaamijkan nala wadaagi doona duruufaha ay ku ciidayaan sidoo kale waxaa isna barnaamijka inoogu martiya fanaanka cabdiraxmaan xadante iyadoo aad ku dhagaysan doontaan qaar ka mida heesihiisa iyo weliba sheekooyin aad u xiiso badan oo uu fanaanku inala wadaagi doono waa ku dhowahay walaalkay shirwac ugu horreyba waxaan ku leenahay ciid mubaarak de dabcan waa la ciidayaa ciidan waa ciid maxaan ku idhahdaa ciidihii hore ka duwan bal ugu horreynba ciidan iyo weliba ka duwanaanshiyaheeda iyo waayaha lagu ciidaya haddaan ku weydiiyo wallaahi saaxiiba dee lagama sheekayn karo lagama sheekayn karo ciidan oo kale ciiddee hore inoo soo martay maaha cimrigeenu intuu jiro ma garan karo intaa inoo dhimana inuuna soo mari doono marka waa ciiddii u horreysay ee mataqaanaa guryaha lagu xidhan yahay guryaha lagu dhex ciidaya een dibad loo baxaynin een laisla farxaynin een laysbuuqanaynin een laishambalyeynaynin ma garanaysaa marka waa ciid ciidihii kale ka duwan ee la soo mari jiray marka waa ciid wallaahina in badan laga sheekeyn doono in badan laga sheekeyn doono
in magac loo bixiyo staasha
magacaas heesan heesa laga tiriya wey heesa laga tiri karaa
aad iyo aad aad iyo aad koleyba koleyba soomaalida soomaalida meel ma fadhide magacyo badan way soo socdaane kala xulushadoodi in lagu daalan ka baqaya beentaama beentaama beentaama
tahay xadantay waan soo dhawaynaynaa mar kale barnaamijkan ciidan ugu talagalnay adigoo meel jooga shirwac oo xaafad kale jooga anigoo xaafad kale jooga barnaamijkii qabanayna iyo soomaalidoo xaafado kala duwan naga dhegaysanaysa marka hal mid oo inta badan soomaalida aada u midaysa oo ciidda ay kusoo xasuustaan inta badan waa marka heesaha ciidda qac laga siiyo taasaa horta hadda waxaa ugu horeeya dadka soomaalida ciidda fahansiin kara ama dareenkii ciidda abuuri karaba ka mid a marka mid ka mid a heesaha ciidda haddaan ku dhufana ka waran annagaaba ka wax isku imaanta anigaiyo adiga iyo shirwac
miwa siday tahay horta marka horeysa waxaan ciid wanaagsan leeyahay ummadda muslimka meel kastoo ay adduunka ku joogaan caam ahaan waxaanleeyahay kulli caam wanto bikhayr ciidda ciiddeedana waxaan leeyahay bashbashay barwaaqo dhammaan ilaahay mataqaanaa tutankan wanaagsan haynagu simo haddii aan xasuustii hore dib ugu yar noqonno waxoogaa heesihii dee ciidda caanka ahaa ee la qaadi jiray waxaa ka mid ahaa alla maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ilaahina siiya isaga wabaale wayaataye maanta si wanaagsan ciida si wanaagsan ciida waxaan leenahay adiguna cabdiraxmaan si wanaagsan u ciid baanu ku leenahay marna waaxid waxaan filayaa dhegeystayaashu inay si fiican u ciidi doonaan
dhegeystayaal waanu usoo noqon doonaa cabdiraxmaan xadanteeye ciid mubaarag kulla caam wa antum bikhayr ayaanu mar kale idin leenahay meel kasta oo aad joogtaan sidaanu dhegaystayaal la wada soconno dadweynaha muslimiinta ah ayaa sanadkan ku ciidaya waaye ka duwan hanaankii ay sanadihii hore ugu dabaaldegi jireen maalmaha ciidda taas oo uu sabab u yahay xanuunka covid ee uu keeno coronavirus oo dunida dadkii oo dhan kala irdheeyay islamarkaana qofba meel ku xiray bal haddaba intaanan u gelin dadweynaha aanu eegno hal abuurka waxay ka yidhaahdeen ciidda sanadkan iyo xaaladda xanuunkan islamarkaana aan idin kala baxno wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle oo isagu magaalada hargeysa kula kulmay abwaan maxamed xuseen oo loo yaqaano xikmaawi iyo abwaan siciid ibraahim dool oo ah laba hal abuur oo ku nool magaalada hargeysa iyagoona la wadaagi doona waayaha ay ku ciidayaan iyo weliba suugaan golo kafuula oo ay maalintan ciidda iyo xaaladda xanuunkan ka curiyeen horta bal ciid mubaarak horta ciid mubaarak khadarow adiga iyo dhammaan maamulka fiyeloodaba waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr ilaahay sanadka sanadkiisa caafimaad qab berigi hore bashbashiyo barwaaqa la odhan jiray laakiin minka kaalinta ugu muhiimsani waa caafimaad qab allah inagu gaarsiiyo aamiin waxaan doonaya inaan ku weydiiyo horta waad ciido adigana waad labisantay laakiin waxaad xaggii dhaqankaabaad u badan tahay laakiin bal maskaxdaada kolley sawir baa ku jira dad badan oo dunidayna way naga sii daran yihiinba maxaad aragtay amaad la kulantay intaa corona soconaya horta waxaa la moodaa dunidii markaad eegto sidii tusaale ahaan in xidigii berigii hore lagu noolaa inta laga guuray xidig kale in la degay iminka tusaale ahaan ninka dayax gacmeed ka soo degay in badan ku maqnaa markuu dunida yimaad wuxuu onayaa tolo meerihii miyaa laga guuray waayo sidii dayaxa loo socon jiray ayay dadkiiba u socdaanoo gamcaha iyo afkana waxbaa lagu gashan yahay sidii hawada saraa loo socdaa laysumana imanayo qofna qof dee uma soo dhowaanayo waxaan umaleeya horta dhib ka badan soomaalida dadka soomaalida haysu imanina dhib ka badaniba inaanay dhimashadunbaa ka weyn baan umalaynaya dee waxaa mahmaahahooda ka mid ah gacal isma cidhiidhiyo waasna wax janmaasi isu soo dhowaanshiyaha waxaa kaloo ka mid ah wuxuu ku onayaa qofkaasi salaantu iga qaadi waaye eegata haddaad qof gacanta u fidisood aad ka qaadi weydo waa cadaawadda ugu weyn xagga soomaaliyeed oo waxa lahaa hebel salaantu iga qaadi waayo markaa isma arkayna baa la yidhahdaa waa dhaqankii soomaaliyeed marka horta isbeddel weyn buu xanuunkan coronavirus adduunkii ku keenay in dee ni coronaviruskani horta dee mushkiladiisa wax lagu qiyaasa bacda garan mayso waayo wuxuu gaadhay gaale iyo islaam muumin iyo munaafiq dunidii badxidan buu ka dhigay kilaabadii khamrigu waa xidhan yihiin masaajidadii cibaadaduna waa xidhan yihin waa banad labadii dhanba shar iyo khayrba albaabadu u soo laabay markaa noloshii waxaad moodaa marxalad aan adduunka horeba weligeed uga dhicin in imika la galay ta kale wuxuu abuuray khadarow shakaaki iyo khaakhayraad habeen dhoweyd anigu habeena dhexdeer ahayd ayaa iyadoo goor dambe oon meel wada fadhino ayuunbuu nin nala fadhiyey oo aanu saaxiib nahay ayuunbuu mid kale meelihiina waa iskaga yara shaahaysaan oon iskaga shaahaynayna dee waanu shaahaynayna dee kuraasi baanu iskaga fadhinaa dabeedna nin kalaa la soo hadlay wuxuu yidhi waar salaamu calaykum calaykum asalaam suur warniyow ninkii inshaaha inoo shubay maanta aynu wada soconno hebel haa wuxuu ka mid yahay kuwa coronaviruska laga helay hal maruun buu yidhi kiyaa hebela annagu baa sudaagna waar kuma ma ninkan gaadhigiisa saarnay ma ninkan la socon haa kii baa laga helay un baa layidhi bartaasay horta khaakhayraati ayay nooga bilaabantay anigoo bartaydii fadhiyan horta xumadda istijaabiyay intaan meel kaliba teginoo laba farood baan salaanta saaro saadho maxaad ka sheegi way soo socotahay kolay dhowr balaans baad kor u kacday imikabe markii aan kala tagnay intayadiiba anagoo bacaysan baanu kala wada tagnay waan shakisanahay xaggii xaafadaan tego hooya ay la soo hadashay halkaan kaga celin lahaa baan lambarka ka xidhan waxaa yidhi badbaadi horta hooyadaa ugu qaalisan bal nin hooyadii la soo hadashay oo lambarkii ka xidhay badbaadi baan ku idhi gurigii baan tegey gabadhaydii xaamilaha baa iga furtay shan tallaabo intaan dib baxa baa naa baxaso baxaso kuwa la yidhi waa khatar bay ku jiraan baad ka mid tahay mid baa qashaha noo shubay meel nala fidhiyey qoladii la yidhi waa laga helay way fadhaatay albaabkii baan suxulka ku furay waan soo galay gurigii baan adeegtay dee xamaamkii meel kasta waan iska galay furaash baan dhigtay halkii fadhiga waxaa dhihay igu imanina toddoba cisho mar allaaliya markaasaa u jiibsaday ayuu baan xasustay inaan gurigaba wada taabtay haddana haddana taydh baan walaaqday markiiba baabtii taydha ilaa handaraabadii aan soo furfurayo dhulkaan taabtay ayaan wada maydhay sakdi dhexe oon anugii taydh ku wada maydhay horta mucjisooyig dee shakaakigaas saddex cisho markaan xanuunsanba waayey ayaan idhi war waxba ma qabtay oo markiiba xaafaddii la macaamilay waxaasoo dhan waa shaki dee shakigaasna waxa weeye waa ka magaalada dee uu ka wada buuxaa taa iyo tukalo kasii wada daran qofkii ku salaamay mar ku dhaafaad soonasa tolo maxaayo dee nimka saabunta jeebada lagu sita mooyaane wax kala garan maadii saaxiibka xigmaayo waxbaad maxaa ugu tala gashaan ciidda horta xigmaayo wuxuu yidhi bal u dhiib xigmaayo waxa weeye guray waa salaamayaa iyo v o eda iyo adduweynaha intay dhegeysanaysa oo dhan gurayow amuuruhu xanuunka indha waaweyn horta gurayow amuuruhu xanuunka indha waaweyni amuurahan sac waxaan oday ka sheekayna waa la yaab iminka markaa iminka maalin dhota suuqaan maraynaban idaacad iyaan mikrofoon ka maqlaynay ninka qaylinayuu leeya hayaay hayaay markaa imika hayaay maaha kane waaba hayuuy weeye uu dhaawamayo waa hayuuy waa ka waaweyn markii hore qofku markuu hindhiso waa loo ducayn jiray iminka qofkii loo ducaynay waa laga yaacayaa qof xanuunsanayaaba telefoon laga hadlay hebel hebel siduu yahay laysma soo eegayo qofkii oo qallabayaan loo tegayn waxaan waa ina gumeedka xanuunka inagumeedkii xanuunkuba iminku soo baxa waxaan oo kale mayno arag oday iyo islaan iyo inantoona kumuu sheekay cayayaan baa loo diray moogta cayayaankii baa la garan waayey markaa adduunyada ugu dhammaystiray anigu uurkayga maan gelin gurayow hargeysu kaga ilmaysin dee wixii waa kan alamtarana soo dhaaf gurow eelkii shiinuhuye alamtarana soo dhaaf gurow eelkii shiinuhuye markaa waa la yaab kii dambe waxaan bal xanuunadii kale tan u yeedhay macaankii dadka masaakiinta ku kici jiray iyo dhiinkarkii iyo wixii hoos u dhici jiray ayaan war meesha waaba xanuunadiiba ayaan la hadlay inkaaraha ku dhacday iyaga laftoodii war kulligiinba xanuunow inta aa kulantaan mar intaa kulantaan korona korona ma ku dhacdeen ha ka guura adduunkee baan idhi oo hargeysa iyu ku nagaanay mar intaa mar kulligiinba xanuunow mar intaa kulantaan korona maa ku dhacdeen ha ka guura adduunka oo hargeysa yuu ku nagaane haddana waxaan halkaa ku diri lahaa imika haddana inta aa kulantaan afrika maa ka rartaan oo bartii uu ku dhashay iyo hohaayo maa ku xidhaan oo kusoo xidxidhaan oo kusoo xidxidhaan ka guura adduunka
horta intaasi waa kaftan laakiin sida runtii dadka anigu fariintan maanta u gudbin lahaa qadarow waxaan odhan lahaa kun jeer maqashay kaar caabuqlaha kofidka naytiine kana aragtay muuqaydiyaha koonka uu jarayay kas u fahantay inuu feyras daran yahay karoonuuye inta aanu kooraha ku sidhin kurbadiyo eelka adna aanad kiiska ula gelin kooxa ehelkaaya ee ka sheedataad nuugtay iyo hooyo kadabgoynin ama aad kambalin waalidkii koriyey ruuxdaada ka gaashaamo waa iga dignin kaafka maansaduya markay baladu kaynaansantahay joogta kadinkaaga haddii aanad keenada ku dhegin waa kud iyo caale cudurkani kadeed iyo dhib buu soo kordhiyey weyne kaalmiya dawiya looma helin kaabaha tallaale kelmadaha guddida caafimaadka horteg weeyaane ka gaashaamo waa iga dignin kaafka maansudiibaan dadkaan la hadlaya
markaadigu koley xagga dawayada haa balaadna hadda inoo bilow waan raaciyey markii hore dee waxaan islaa aniga yurub iyo meelu ku eegiyo nimankii dayaxa aadi jiray baa la jirrabayaa dee maanta inta baa la yidhi waddankiiba soo galay markaa waxaan idhi eelka iyo xanuunkaa khalqigu ka ashtakoonayo ilaah iyo ninkii maxamed qire soo agmari maayo axaadiista nebigana ninkaan ku adadoonaynin ee aan inkirin toobaddana oofajabin maayo ajashiisu ruuxaanu gelin iilka dhigi maayo annaguna allaan ka ilkano nooba iman mayno waa markii hore iyagoo dhibtii aidiskii weli la eedaadsan oo aan iboolihii ognahay siduu u iimeeyey eel karoono lagu sheegay baa eebba soo diray udubadii adduunkana ka way ka anfiriireen ilbaxnimadii reer yurubna way ka indhasaabmeen indhayartiiyo wakaa talyaanigii aakhire u diray amerikana siduu u gala weynu aragnaaye umalkiiyo xanuunkii khalqigu ka ashtakoonayey aradka ku noolayn iyo hadduu oosha soo galay inta aanu umalku sidaa inagu sii faafin gurayow amuuruhu xanuunka indha waaweyne iska jira karoonaha dadyow ha isilaawine ee baan idhi iska jira karoonaha dadyow ha isilaawinay nin baa waxaa la yidhi wuxuu yaqaanay khadarow wuxuu yaqaanay dawada maska geed laga siiyo markaba qofku kacayo dabeedna nin baa aynan maska qaniini dabeedna markaasuu dawadii siiyey odayga inanta dhalay baa yidhi waargo dibaqalooc baa ina taqaanay sababtaa iska kacday maaha buuri maalin labaadii baa inaanu dhalay haddana maska qaniini kii buu yidhi keen geedkii wuxuu ku yidhi balowkaadi horta waynu hubsanaynaa inuu maskii yahay iyo iyo inuu dibaqalooc yahay dee subaxdii markii ka agoogtay dhintay buu yidhi hadduu mas yahay waar ma waxaynu sugnaa hadduu mas yahayda waaba laynoo sheegee haddaad dibaqolooc u malayso waa hergeb waa sidan aad tidhaahdo warka dhakhaatiirta dhamaysa warkaa dhakhaatiirtaa ku dhambaysee dee ma waxaanu sugnaa uun hadduu mas yahay horta marka waxaan leenahay ciid mubaarak ilaahay ciidan ciid caafimaad ha inooga dhigo waxaan odhan lahaa dadka iyo ehelada ciidaysa ee isbookhanaysa ee tegaysa wax lagu ciido caafimaad baa ugu qaalisan war bal horta ciidda caafimaadka markaynu sugno ciidda ubadka iyo tabooqashada iyo ta ehelka aynu ku xigsiinne ha is ilaabina baan odhan lahaa waa halkaa ma garata aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay khadar maxamed cakule bal markana haddii aynu u kacno dhanka iyo xaafadda islii ee magaalada nairobi ee caasimada wadanka kenya oo iyada maalmihii lasoo dhaafayba ay saarnayd xaalad bando ah oo dowladda kenya kusoo rogtay haddaba wariyahyaga magaaladaasi nairobi intisaar saalax xuseen ayaa iyaduna qaar ka mida dhegaystayaasha xaafadaasi ku dhaqan wax ka weydiisay qaabka ay sanadkan u ciidayaan iyo weliba sida u arkaan iyaga oo ku sugan xaalad bandooya bismillahi raxmaan raxiim wallaahi bishan bilihii hore waxyaaba badan bay kaga duwan tahay khaasatan ciidan iyo ciidihii hore waxaa la odhan karaa farqi weyn baa u dhexeeya marka laga fiiriyo dhanka damaashaadkii iyo faraxaddii iyo meelihii la isugu iman jiray meeshii lagu wada tukan jiray ee ummadda fara badan isugu iman jirtay ee lagu ducaysan jiray ee tahniyadda la isweydaarsan jiray la isugu hambalyeyn jiray sanadkan waxaasoo dhan meesha way ka maqan yihiin qofku waa inuu gurigiisa iska joogo labadiisa ragcadood ku tukado xitaa dadku inta badan waxay labistaan marka ay xaflada iyo ay tegayaan ee maaragtay dadku soo baxayaan xitaa adeegashada iyo udiyaargarowga ciidan iyo kuwii hore isku mid ma ahan waxaa laga yaabaa qofku inuu khamiiskiisi iyo marihiisi hore un iska xidho kadibna uu maaragtay gurigiisa iskaga tukado intaa kadibna weliba marka ciidda la tukadana dadku dee waxay aadi jireen meelahaasoo dhallinyarada waa israaci jirtay oo waa isla cuntayn jireen oo meelahaas oo moolashka kula la aadaadi jiray waxaasoo dhan sanadka meesha ma jiraan marka waxaan odhan karnaa gebi ahaanba waa wax waa sanad cusub iyo qorshe cusub baa la odhan karaa iyo ciid cusub marka bal waan eegaynaa tanna si aan ku wajahno insha allah bidn illahi alkariim marka diyaargarow ma jiro waxba yaraatee ciidan loo diyaargaroobayo oo qofku uu isu diyaarinayo magacaygu waa cabdiraxmaan xasan roble de iminka waxaan joognaa guryahaygii ma awoodno inaan banaanka iyo salaada tagno mana awoodno sidoo kale inaan reerkayga iyo caruurtayda iyo faamiliyadayda waxao dhan inaan intaan banaanka u saarnay inaan soo booqano meelihii masallaha lagu tukan jiray inaan ku tukano inay dadka intay isu yimaadaan ay wada salaadii ciidda farxadda iyo tahniyada wada qeybsadaan waxyaabaha aadka aan heli jirnay ciidadii hore iyo ciidan nin guryihii iyo xaafadihii jooga ayaan nahay oo meel uma bixi karno ciidihii hore waxaan heli karnay sidoo kale in caruuraha banaanka loo bixiyo oo la geeyo meelihii ay ku ciyaarayeen iyo moolarkii iyo inay soo damaashaadaan waqti badan soo qaataan banaanka ayagoo daalan guryaha kusoo noqdaan hadda waxaan ku ciidsiinaynaa guriga dhexdiisa dabcan waa dareemaysaa guri dhexdiisa ee isdhiig ku yaalla intuu la egyahay ee ciriiriga ah dee waa waa dhib intiisa la eg marka ilaahay ha fududay insha allah guryahaygaan ku ciidsaynaynaa dee wixii ilaahay noo qadaray iyo xafladaheenni iyo xalwooyinkeeni iyo guryaheenaan ku cuni doona hadduu ilaa yidhaahdo cid walbana waxaan leeyahay kulla caam wa antum bikhayr ciid wanaagsan ciidakum saciid assalaamu calaykum waraxmatullah socdaayo markii ciidan haddii laga hadlo ciidan waxaa waaye alxamdulilah rabbilcaalamiin ciid fiican waaye laakiin meelihii la aadi jiray oo kaleeto moolalka lagu soo ciyaari jiray ilmaha aan u kaxaysan jirnay aan kusoo damaashanaadan jirnay asxaab annagoo kun xabaa intaas ku ballansanno aan isku arki jirnay ma jirto laakiin alxamdulilah karoonaha awgees meelo lama aadayo gurigaaga ku tuko xalwadaada iyo buskudkaaga iska dhex dhiga weeye wax kale ma jiraanin waa ilahay mahadis ilahay waxaan ka baryana ilahay xanuunka inuu naga dulqaado si dhaqso ah ilahay subxaana watacaala aan ka baryana ilahay inuu naga dulqaado raxmaan raxiim magacaygu waa cabdifataax ibraahim yuusuf ciidan meel waliba way xidhan tahay guryaha lagama bixi karo waxay kaga duwantay ciidihii hore dadku ay bixi jireen waxaa la tegi jiray moolasha caruurtu meelaha ay ku ciyaaraan banaanka lagu soo xafladaysan jiray wax laga soo cuni jiray ciidan waxay kaga duwan tahay in guryaha la iska joogo sidoo kale salaadihii la oogi jiray banaanka lagu oogi jiray ma jiraan qaraabadii lasoo salaami jiray ma jiraan waxaa qof waliba uu inuu gurigiisa un joogo uu halkaas xalwadiisa wixii kale ilaahay qore uu ku cuno ayuunbay noqonaysaa way iska adagtay dabcan marka aad barbar dhigto farxaddii iyo damaashaadkii ciidii hore tan way ka adag tahay waxay muujinaysaa ciidani inay culays badan iyo cidhiiri badan guryaha caruurta ay ku qabaan waayo guryaha caruurtu markay joogaan badanaa waxay jecelyihiin banaanka farxadda inay caruurta yar asaagooda ha arkaan oo ciidaya ay isla ciidaan isla ciyaaraan badanaa caruurtu waxay ku ciyaari doonaan guryaha dhexdiisa maadaama aan banaanka loo bixi karin inay guriga iskaga ciyaaraan wixii toyska ama qalabka caruurtu ay ku ciyaari jireen halkaa lagu geeyo gurigooda dhexdiisa ay iskaga ciyaaraan ayay noqonaysa
magacayga waa maxbo xuseen xaaji ku nool magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii ciidan haddaan kaaga waramo wax ciid la dhoorta maba jirto sababtoo ahna haddii lasoo dhar lasoo gato wixii lasoo gato intee la aada meel la aadayo ma lahan kulan ma lahan faamili la booqanayo ma lahan meeli la isugu tegi jiray ma lahan marka saas daraaddeed ciidba ma jirto saameyn weyn ayuu koronafirus ku yeeshay salaad ma jirto meel salaad lagu tukanayo masaajidii way xiran yihiin garoomadii way xiran yihiin meeli la isugu tegi jiro dhan bablation meesha isugu tegi jiro dhan way xiran yihiin marka saa daraaddeed iidan ma jirto abaayo
aad ayaad u mahadsan tahay intisaar haddii aan kaaga waramo saameynta uu nagu yeeshay cudurka coronavirus waa saameyn aad aad loo dareemay maxaa yeele ma jirin soo dhoweyn lasoo dhoweynaya ciidalfidrigan ma jirin sidoo kaleeta mataqaanaa sida lagu yaqaana ciidihii horeta lagu soo dhoweyn jiray ee dadka isugu hambaliyan jirin sidoo kale ma jiri doonto amaakin lagu oogi doono salaada ciid alfitriga maxaa yeelay cabsida laga qaba cudurka sidoo kaleeto ma jiri doonto dabaaldegyadii aadka loo sameyn jiray isku soo baxyadii dadkii aadka isugu hambeliyan jiray intaas ma jiri doonto maxaa yeelay cabsida laga qabo faafitaanka cudurka iyo dowladda oo mataqaana amar guud kusoo rogta bulshada sidaas ay tahay aad ayaan u dareemnay mataqaana cudurka coronavirus dhibaatada uu nagu qabtay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida ku ciidaysa xaafadda isliya magaalada nairobi ee dalka kenya waayaha ciidda ee qaar ka mid ah wadamada ku yaala qaaradaha yurub iyo ameerika ayaanu iyaguna eegi doonaa hase ahaatee aanu mar kale dib ugu noqonno fanaanka cabdiraxmaan xadanteeye oo barnaamijka martinoogu ah
kolley maxaan ku idhaahdaa adiguna heesaad leedahay heesahaagii dee markay cabdiraxmaan xadanteeye maqlaan dhegaystayaashu iyo weliba bulshadu waxay islamarkaa niyadda ku qabanayaan heesihii kala duwanaaya alqabadadiisa hadda farxadda ugu horreynba heesta koowaad farxadda ciidda aawadeed aad dhegaystayaasha la wadaagayso ama aad maxaan ku idhahdaa usoo qabanaysaa maxay tahay kuwaagii
waxaan jeclahay farxadda ciidan u horreysay guryaha lagu wada xusayo innaga oo mataqaanaa barnaamijkan qabanayna iyo dadweynaha aynugu qabanaynaba heeska horreeya usoo qabanay waxa weeyaan heeskii dhaxaad igu dhaadanayson dhabtaada ku sii xanaayay dhaxanta iga weejanayson si dhawaadii jeclay haddu xiisigii dhammaaday anaadha waxaa is yeelay dhaliishaana mutaystay dhibane waayeelkadiisa
waa malaha heesad aad u taqaanana malaynaya shuruuc marraa waaxid waxa weeyaan dhaxaad igu dhaadanayson dhabtaada ku seexanayay dhaxantayga weheshanaysood si dhaba i jeclay hadduu xiisihii dhammaaday anaa dhaawacaa is yeelay dhibana waa yeelkadiisa dhaliisha anaa mutaysta dhibana waa yeelkadiisa dhaxaadigu dhaadanayson dhabtaada ku seexanaayay xantayga weeshanayson sibir dhawaad ii jeclay dhaxaadigu dhaadanayson dhabtaada ku seexanaayay xantayga weeshanayson sibir dhawaad ii jeclay hadduu iisii dhammaaday anadhawaayis yeelay dhaliishaana mutaystay dibane wayelkadiisa hadduu iisii dhammaaday anadhawaayis yeelay dhaliishaana mutaystay dibane wayelkadiisa anaga nuglaydood ilaandhaayaha isaarto gabanada ku sanaxo ah cuntadu ka dhaadhacayni dhaxaadidhaga nuglaydood ilaandhaayaha isaarto gabanada ku sanaxo ah cuntadu ka dhaadhacayni hadduxiisihii dhammaaday anaga waxais yeelay kaliishaana mutaystay dhibane wayeskadiisa hadduxiisihii dhammaaday anaga waxais yeelay
hadantay mar kale aynu waarigan ku leenahay adiga iyo soomaalida dhan meel kastoo inaga maqlayso barnaamijkan sidaan sheegnay wuu ka duwan yahay barnaamijyadii hore ee ciidda ama ciidan gaar ahaan waa ciid soomaalida meel ay joogtaba uga duwan ciidihii hore ciid macnaheedu waxay ahayd oo dadku ay ciidda ku dareemi jireen in laysu soo baxo familiska isku yimaadaan la wada cayaaro la wada cunteeyo la wada kaaftamo wixii oo dhan hadda ma jiraan qolo walba meesheeday ku xiran tahay marka horta bal ciidan ciiddaasay sidaasay ciidihii kale uga duwan tahay marka dadku waxay u baahan yihiin sidaan isleeyahay maaweelo badan iyo in xaafadahooda lagu badadaaliyo marka heesahagan marba marba mid gacanta u taagaynaa daliishaanaa mutaystay waan maqalay marka heesahagan mid kale dalbaynaa
waxaan kaloon soo qaban doonaa heeska kale la dhahdo adiguna malyuunay madheerhkoo bislaadiyo iracalab la moodiyey amba waygu maran tahay mareegti jacaylkuye adiguna malyuune an wada marayne maare ujeedada balsare hangaagne
restaurankan
wasaanu sheegay shirwaca shirwac shirwac shirwaca heesahan xilliyadan dambe aad ula hayo weliba heesaha dhalinyarada malaha aniga heesihii gaboobaan ula hayaa saan umaleyna
cashaaniga waxaad igu halaynaysaa kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwii dambe iyo kuwii dambeba dhe intaba intaba inta waxa waa igu halaynaysaa waxa waa igu imanaysaa marirku bislaadiyo ircalab la moodiye bawaygu maran tahay marirki jacaylkuye adiguna malyuune hoygaya wada marayne adiguna malyuune umaya wada marayne are ujeedada misare xanaadne are ujeedada misare xanaadne adiguna malyuune hoygaya wada marayne adiguna malyuune hoygaya wada marayne mahare ujeedada mersare xanaane mahare ujeedada mersare xanaane mudanti haweenka kula marmi mayne xibada dareenkiyo igu muusin caashiqa adiguna malyuune maygaya wada malayne adiguna malyuune umaya wada malayne mahare ujeedada meesare xanaane mahare ujeedada anjabu yaane
ciiddii guryaha lagu qaadanayaa bannaanadii loo baxay lagu kala mashquulaya ma jirto haddaynu soo qabno sheekooyinkii dhinaca sheekooyinka u kacno
shirwacow hortan intaan sheekada u gelin ciidan waxyaalaha aan aad iyo aadka u misgarayna waxaa kamid a niyo cabaabar waxa la dhahdaa laga cunaa naga xaggeegan jabuuti iyo intan xeebta iyo dhulkan magaranaysa markaasaa xaafadahaasa xabaabar baa la wada kariya xaafada baad ka cunaysaa ta kalaad soo salaamaysaa xambaabar baa ka cunaysaa horta wax u weyne aan mataqaanaa ciidan aan miskarayn doono xambaabarkaasa kamid ah dhalinyarada dhalin- dhalinyarada waxay dhihi jirta sheekadaas iga dabageey iga dabageeya xambaabarka
sheekadaas cambaaburka caashay waxa weeyaan canjeeradii ama waa laxoox- laxooxdii markaad tidhaahdo oo maxaan ku idhahdaa lagu daray eh, waxyaabo kala duwan oo midab loo sameeyey oo oo- oo xabaasuud yar lagu daray caano dhanaan baa lagu cunaa kadibna maxaan ku idhahdaa caanaha dhanaan baad ku cunaysa la habeeyey waxaa lagu daray ha waxyaala kale geeda kale balsal oo ah, oo la shiilo dib loo sii shiilo Sheegooyin- sheegooyinka yare ku hadalka ah imika dee dhalinyarta baa dadka dhex socdeen meelaha ka qabtay waxaa kamid a laba dhalinyar ayaa wada sheekaysanayay markaasaa dee carabi labdiisa daanbu weysdiidaane way xanaa- way kala xanaaqeen oo markaasay kala dudeen ma ogtahay dhowr cishaa telefoonada la kala xidhay marka dabcan dad isla degan maa qof walba guriga uu kasoo toosaa telefoonada dhowr cisho la kala xidhay yaantii dambu ninka odagaa is adkeysan waayey gabadhiiba wacay markaasuu ka yidhi heblaayo walaalo de iska raalaa wixii dhacay in waanan mataqaana jacaylkuna halkan biiga taagaya sidii unbaa kuu jeclaa buu ka yerinaya markaasay ka tiri xagee joogtaa markaa markaasuu ka yidhi fadhigaa fadhiya markaas ka tiri jikada teg jikaduu tegay koob soo qaadba ka tiri waan soo qaaday buu yidhi dhulka ku sii daaba ka tiri koob wuu sii waan sii daayay buu yidhi siduu koobkaas u kala jababa qalbigaygu u kala jabay bay ka tiri markaasuu ka yidhi markaasuu ka yidhi caag buu ahaa buu yidhi caag buu ahayo maba kala jebin buu yidhi markaasuu tiri "Wari, waa dhaqan xuntaa iga bax qadka
marka farsamuu sameeyo koobkiina uu soo qaaday dhulkana uu kusii daayey ballankii uu oofiyey koogu fule laakiin iyadu dee ha iyadu maadaamana la joogin iyadu koob caadi ma ka dhaqday koob caadaba meeshan bay soo dhigan marka waxay tiri koobkii khalaas uu kala jabay marka saasoo qalbigeygan u kala jabay marka khalaas baad iga tahay Markaas uu koobka- waa runtaa laakiin caag buraa wirda koobku maba kala jabin uu yahay
marka taa min- taa macnaheed waxa weeyaan qalbigaaga ma jabin buu yidhi caad iska dhig Da- ma jebin waayo ha intaas uga jira dabeeris qalbigaagii ma jebin marka okay baa tahay weyan marka dee iga qaad ma taqa raaligelinta
waagaag een, waxaad soo cararbaabtay imaka cabdiraxmaan yar ka hor een, waxyaabahaad tebi doonta ama aad maskarayn doonto ayaa ka mid yahay cambaaburka la cunaya cambaaburka marka laga yimaado dee waxaa jirta iyadana xilligan markay gaadho een, eh, marka laga yimaado dee dadweynaha caadiga ciidaya fanaaniintu dadka ugu mashquulka badan bay ahaayeen showyaal la qaban jiray aroosyaal dhici jiray saxmad baa iman jirtay dee waxa weeyaan miisiga iyo heesaha iyo maxaan ku dhaha dabaaldegyadu isma laguma kala bixi jirin dee sanadkan ko- ko- corona dadkii usoo galay baa istiri wallahi waa runta xilligan waxay ahayd inay labo ilaa saddex xafladood ah, inay dhowr xafladood ha ku dhog ay ku dheganaadaan bay ahayd oo wiigii u dambeeyey oo kale mashquul noqotidood wax isku habayn iyo isdiyaarin iyo aad wax geshid bay ahayd waxaasoo dhan habadoo ka baxeen Een, xataa waxyaalaha imika dee meesha ka baxay waxaa kamid ah salaadii la tukanayay aawo dee salaadii ciidda banaanka loo baxayey waxyaala badan baa wallahi da ciidda la maskaraynaya saaxiib laakiin laakiin laakiin haddaad fanaaniinta tihiin waa laydinku dashan jiray Een, xadanta ayaa meel gaara ka tumaya iyo fanaaniin kale fanaaniinta koox koox bay u bixi jireen oo qoloba inbay maaweelin jirtay hadda maxaad samaynaysaan wallaahi da waxaan malaynayaa maaweelo imika c o edaas wax ka horreeya may jirto ciidciidka dashanaysa sababto annaga aaban isku tegi karayn baa caasha cuuday oo mataqaana fanaan guriga kaa soo horjeeda fanaanka degan uma tegi karays ya marka si oda ugu dhow ah in halkaa layska hambalyeeyo oo la iska salaamo dham anaa uga faa'iidaysanayana waxaan salaamaya dhammaan fanaaniinta soomaaliyeed meel kastay joogaan
iyo iyo iyo salaamaya gaar ahaan kuwa gurigaas horjeeda degan
waynu ku soo noqon doonaa fanaanka cabdiraxmaan xadanta iyo dhegaystayaal barnaamijka ayaynu igula sugnaan doonaaye markana haddii aynu ka war doonno dhinacan iyo weliba dalkan maraykanka iyo weliba qaar ka mida magaalooyinka ku yaala qaaradda yurub oo iyagana dadka soomaalidii hay ciidayaan iyadoo weli ay taagan tahay cabsida laga qabo xanuunka covid sagaal iyo toban ee u keena coronavirus bal haddaba aynu ku horrayno dhankan iyo maraykanka iyo waayuhu siduu yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa isdaahir salaad jaamac oo loo yaqaan sabaax waxaan joogaa statetka minnesota gaar ahaan fairball waxaan salaamayaa dadka islaamka oo dhan meel kastoo adduunka ka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak gaar ahaan waxaan salaamayaa hooyaday macaan faadmo faarax maxamuud iyo aabahay salaad jaamac dhammaan walaalahay warda haweeya luul axmed cali qaali iyo intii maqalkayga iyo muuqayga taqaana waxaan leeyahay ciid mubaarak Ah, haddii aan ka sheekeeyo em, ciidda sanadkan way ka duwan tahay ciidihii intaan adduunka joogay oo dhan way ka duwan tahay waayo waa ciid laysku xareeyay guryihii uu cudurka coronavirus adduunka qabsaday oo saddex bilood ka hor ayaa la xiray intii dukaan ahayd iyo meel kasta guryaha joogaa la dhahay marka hadda maadaama ciiddii soo gashay aan meel la aadi karin masaajidadii waa hore la xiray meel lagu tukan kara la arag ilmaha waxaan ku dhaha hooy maxaan sameynaa waxay ugu dheheen hooy annaga iscasumayno waxaan sameynaynaa cuntooyina oo dharanaynaa maxay ahayto buufinaa soo gadanaynaa gurigan sharaxanaynaa ma aragtay maalinkaas fan aan haysanaynaa maadaama awalba ameerika maaragtay ciidadu waaweyn aysan oolino ilmaha inta lasoo tukado guriga lagu soo celin jiray haddana markaas ka bacdi mall of america ama meel la geen jiray haddana waxay yiraahdeen dhib ma lahan maxay ahaato waxaasa la ii gado waxaasa la ii gado waxaasa la ii gado bes gurigeenaa marka fanka ku heysanaynaa marka sidaasaan sameynay insha allah waxaan rajeyneynaa in maaragtay tii hore mid ka duwan aan sameyno oo maaragtay aan saas ku ciidna rajeynayaa waxaan ilaahay ka baryayaa mid sidaasoo kaleeta ciid oo guryaha lagu ciidayo in ilaahay nagu soo celin ee masaajidadeeni naloo furo oo meel kasta maaragta naloo furo oo lagu cibaadaysan jiray waxaan kaloo halkan ugu dambeyn ka salaamayaa ma iloobin laakiin aan ugu dabamariyey caasho ibraahim aadan caasho cuud iyo dhammaan v o a oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caasha cuud aad baan kuu salaamaya walaalo ciid wanaagsan dhammaan ummadda islaamka ciid wanaagsan baan leeyahay gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ee afkaygana ku hadla ciid wanaagsan laacanta bakhayr ilaahay ciidan ciideeda nabadii baraari bashbash allah nagu wada gaarsiiyo meel walboon joogno allah nagu ammaansado walaahi anaga taana horta qurbi joog sidii dadka wadamada islaamka joogoo kale ama dadkii maxaanku dadka wadankii hooyo joogoo kale say ciida saddex bere ee fursad ugu helaan ee waqti u geliyaan anaga hortiba hore waqti maanan heli jirin keli salaadaasaan soo tukanaynay ciyaalka maxaanku yidhahdaa qofkii ciyaal haystaba ciyaalkunbaa waxaa la geynayay maxaanku yidhahdaa meelay yani maqaayad wax ay ku cunaan deetana meel ay ku ciyaaraan ciida anaga qurbajoog hadaana ciideena dhanba intaas bayba ahaydba marka hadda sanadkan waxaa weyaan farqiga u dhaxeeya iyo marxaladaha aada u adag ayay kusoo beegantay ciideena masaajid oonan lagu tukan karin oo meel lagu tukanayo aysan lahayn waayo ummadda iskuma imaan kartaa la yiri toban qof ka yar maxaanku yidhahdaa ama ka badan yani toban qof ka badan meel ma imaan kartin yani iskuma imaan karaa layidhi limidka waxaa weya waa ten people or less unba meel iskugu imaan karta marka saas darteeda maadaama la yiri maxaanku yidhahdaa masaajidkiina uu xiran yahay inu masaajid jirin maqaayadihii ay xiran yihiin caruurta maqaayadaha aan la geyn karin meelihii ku ciyaarayeen ay xiran yihiin oon meel la geynaya aysa lahayn yacni marka waxay noqotay in guriga dhexdiisa lagu iido so qorshaha marka knowledge waxay tahay guriga dhexdiisa inaan ku tukano guriga dhexdiisa aan sharaxano say ciyaalkii u dareemaan inay maalin farxadeed tahay maalin ciid ay tahay maalinta islaamka ay tahay say u dareemaan waa inay guriga dhexdiisa aan sharxana guriga dhexdiisa cunto special loogu sameeya xataa maqaayad cunto delivery waa loogeli laakiin deliveryga ninka kuusoo sameynaya coronavirus muu qaba maxaa ka ogtahay cabsidaasaa nagu jirta tan soo karinaya bilaaba uu qabaa coronaviruska marka cabsidaas iyada xataa way nagu jirtaa sidaas darteed anaga marka waxaa isku qorshaysanen aan guriga sharxano ciidda guriga dhexdiisa aan ku dhex tukano guriga dhexdiisa aan sharxano wixii mamacaan anaga aan karsa gacanteeda ku karsadano qofna aan ka dalban xataa soomaaliya xataa waxba kama dalbadan sanadkan because of coronavirus baan ka baqaya bilaaba qofkaa uu qabaa marka ilmihii naftirkoodiiba waxay ku dhahayaan hooyo banaanka ma aadeyno inanteyda walaahi kaala hooy banaanka kale maxaanku yidhahdaa friend of the door ku ciyaar kaa yeeli maysa xukulada coronavirus baa jooga yacni maxaanku yidhahdaa friend door ku ciyaar xataa kaama yeelayaan caruurtii coronavirus ka wada baqeen marka ilaahay marxaladan hataa ku jirna allah naga dulqaado dadka wadankii hooyo jooga aad bay u nasiib badayiin maasha allah laakiin naga qurbay joog hataan nahay awalba fursad maanan haysano limid buu ahaa iideena sanadkaana waxaa weeyaan eber bay naga tahay yacni si maana iidaysanayno salaadeena gurigan ku dhex tukanayna everything gurigan ku dhex samaysanayna marka ilaahay subxaana qaadir allaha noo yasiro allaha nooga dulqaado ciid wanaagsan baan idin leeyahay Een, dadka wadanka hooyo jooga nimcaad haysataan nimcadiina ku jira asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa diraa xasan waxaan joogaa maraykanka minnesota waxaan halkan ka salaamayaa bahda v o-da iyo daadihiyaasha dhammaantood Een, ciid wanaagsan ciid wanaagsan baan leeyahay sanadkan ciiddu ciiddii hore waa nooga duwan tahay wax badan baa u dhexeeya cudurkaas ilaahay ummadda dhan u wada keenay oo coronaviruska waana wada hayaa oo meel walba saabeeyey guryahan ku jirnaa guriga dhexdiisaa lagu ciidayaa bannaankii ma leh meelihii ilmaha la gaarsiin jiray iyo ilmaha la geyn jiray ma lahan meelihii loo booqan jiray ma lahan familkii ma lahan meelihii lagu cayaari jiray ma lahan ciyaalkii looma shoobin garayn karo oo shoobin iyo adeegsi iyo ganacsi iyo dukaamo lama aadi karo dharkii waa laga baqahayaa dukaanadii waa laga baqayaa meel la taaban kara lama arko halkaan taaban weeye meel walba marka waxa weeye ciyaalkuna waa ciyaal smart so waxay dhaheen haddii dukaamadii la aadi waayey oo dharkii la gadan waayey oo meelna la aadi waayey waxaan u baahannahay dheheen annaguna taleefanno smartisahaan u baahannahay laabtoobyaan u baahannahay ibadyaad baan u baahannahay marka ilmaha maraykanku jooga waa smartis sidaa dadku smartiska taleefannadaas u yihiin oo kale marka waxa weye ciiddahan wax badan baa ciidda hore nooga duwan differenti weyn baa noo dhexeeya ilaahay caafimaad baan ka baryaynaa dhammaan dadka dhan waa salaamaynaa ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan baan leenahay kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka maraykanka ku ciidaya sanadkan oo ka hadlaya kala duwanaanshiyaha ciidan iyo ciidahoodii hore ee dalkan dalka talyaaniga waxa uu ka mid yahay meelaha uu xanuunka coronavirus sida weyn u saameeyey xirnaanshihii dalkaasi ayaa la yara khafiifiyey toddobaadkii hore hase ahaatee dadka soomaalida ah ee ku ciidaya sanadkan ayaa aad u taxadaraya qaar ka mid ah oo ka hadlay siday u ciidayaan waa kuwan
annagu waxaan joognaa anu waxaan joogaa talyaaniga hadda sidaad ogtihiinba talyaaniga waxaway coronavirus baa si xun ugu dhacay Een, marka annagu kole gurigeenan ku ciidaynaa Een, waxaan leeyahay ummadda soomaaliya meel bay joogtaba ciid mubaarak ilaahay ha ina xifdiyo ilaahay ha inka badbaadiyo cudurkan meel walbaad joogtaanba ciidaanayto Een, ummadda insaankana ilaahay ha ka qaada dhibaatada haysata oo maanta waxa cudurkan alle kusoo furay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid mubaarak dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba Ee, magacaygu waa farxaan daahir waxaan kasoo hadlayaa magaalada roma ee dalkan talyaaniga oo intii muddo ah aan joogay run ahaantii markaan ka hadlo sidii hore aan ugu iidi jiray iyo sida hadda macnaha ay tahay yaa laba kala duwan weeye sidii waagii horeeto waxaan u iidi jirnay dee markaan bishaan barakeysan ee rabadaanka aan soo soono soddonka cisho si farxad leh oo macnaha meelaha baagaga ama meelaha ama masaajidyada ah laakiin annaga hadda halkan soddonkii beriba waxaan ku soonnay guriga laakiin ilaa hadda meel aan xataa aan maaragtay aan ciiddaa noo qorshaysan oo aan dhihi karno hal- halkaasaan aadaynaa ma jirto inaan gurigayga unbaan maaragtay baa hadda noo qorshaysan inaan isaga dhex ciidno oo aan maxaan ku yirahdaa farxaddaas ciidda annagu aan isla qaadano xaafaddan maaragta unbaan unbaa qorshuhu yahay laakiin meel hadda maaragtay hadda la aadi karo waayo waxaa weye wadankii lama bixi karo cudurkaas coronaviruska ah oo qof walba afkuu xiran yahay oo aan dadkii isku tegi karin ee meel walbana aan laysku ogoleyn in la isku imaado unbaa ka dhacay maxaan ku irahda waana wadamada ugu daran oo yurubta uu soo maray dalkan talyaaniga insha allah waxaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka iyo dibaddaba waxaan la qeybsanahayaa farxadda ciidda barakaysan in ilaahay ciiddan ciiddeeda kaleeto uu nooga dhigo mid aan cudur iyo xanuun iyo midna lahayn mid si farxad ah loogu wada iido dadkii iyo ehelkii iyo qaraabada iyo qolo walbaba ay sida ay jecel yihiin oo farxadooda ah ay ku ciidaan marka sidaan baan anagu gurayga hadda ugu ciidi doonaa insha allah halkaygaan baan ciiddiga isaga qaada doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi waana salaamayaa dhammaan shaqaalaha v o e da waa mahadsantihiin asalaamu calaykum salaamu calaykum b o eda waa idin salaamahaya ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan waxaan idinku salaamahayaa salaamta muslimka baan idinku salaamahayaa ciid wanaagsan walaalayaal sidii aan u iidi jirnay haddee duruuftii waqtigaan noo ogolayn laakiin waxaan ku iidaynaa guryahayagoo aan ku soonnay baanu ku iidaynaa dee ciid wanaagsan bisha bisheeda kalena qoladii ee caafimaad iyo baraadha ku gaadha allah naga dhigo soomaaliya meelay joogtana ciid wanaagsan baan idin leenahay b o edana waa salaamhaya iyo gabdhaha ka hadlahaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayguna waa cureeji jaamac mar kale ayaan dhammaantiinba ciid wacana wanaagsan idin leeyahay dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba markana haddii aynu eegno waddanka sweden oo isagu ka duwan waddamada kale dunida islamarkaana ka mida waddamo fara ku tirisa oo iyagu dadkooga aan bandoo ku soo rogin hase yeeshee bixiye talooyin la xidhiidha xanuunka covid sagaal iyo toban oo ay dadweynuhu kaga gaashaamanayaan hase yeeshee soomaalida halkaasi ku dhaqan ayaa la tilmaamaa inuu xanuunka covid sagaal iyo toban uu si daran u aafeeyey islamarkaana uu dadweyne kala duwan oo bulshadaasi soomaalida ah ku dhacay bal haddaba aan soo dhoweyno axmed kaboole oo isagu ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada caasimadda waddankaasi oo ah ee stockholm islamarkaana ka hadlaya sida ay soomaalidu iyagoo xaaladan ku sugan ay u ciidayaan inkastoo cudurka faafistiisu aysan yaraanin oo ay guud ahaan dalka sweden oo dhan kusii faaftay in magaalada stockholm qaybta dadka soomaalidu degan yihiin uu yaro ka khafiifay hadda ramadaankii lagu jiray runtii ma jirinin sida caadada ahayd taraawiixda la tukan jiray oo waxaan kala sinayn dunida inteeda kale ayaan kala sinayn sidoo kale maadaama sweden ay xoogaa ka khafiifsan tahay oo ay meelaha qaar furan yihiin isku socodkii gaadiidka iyo dadkii ay markii local ahaan ay tahay xoogaa waxaad moodaa in dadkii banaanka usoo baxeen waxaana naloo ogol yahay ilaa konton qof in banaanka laysugu yimaado ama maqaayadaha laysugu yimaado waxaan rajayneynaa dadka soomaalida in ay ka faa'iidi doonaan runtii ay familada iyo la cidi doonaan ayna dhegaysan doonaan maaragtay ay dhegaysan doonaan recommendationka ama ama tilmaamaha wasaaradda caafimaadku ay tilmaamtay oo ah in la kala fogaado ayadoo wakti la wada qaadanayo marka arintaasna aada ayaan kamusuuli ahaan ayaan u adkaynaynaa waxaana leenahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto ilaahay subxaana watacaala cudurkan ha naga qaado ciid mubaarak hadantaye heesahaaga waa koleyba dhalinyaradu aad bay ula hayaan marka marka koley dhammaantood barnaamijkan kuma soo wada koobi karno marka bal mid aad is leedahay way mudan tahay maanta oo guryaha lagu jiro guryaha lagu ciidayo in dhegaystayaasha v o eda dhegaysanaya barnaamijkan ciidana si gaara u dhegaysanaya in guryahooda ay ku dhegaystaan waka waxaan usoo qabanaynaa dad bayaan dad bayaan isu diidin laba dooqu israacashay kalgacayl isku doonay yahudeeqa wanaagjan
iyagoo isku duuban iyagoo isku duuban allah yaay halkay u dhimatay baad ilowday yabdaneeya jacaylka teedayaan u daraanin isna tiisa daryeela iyagoo iyagoo iska duuban iyagoo iyagoo iska duuban duugtirtay dhayaani tadabiya isugu hooyo ducadan kala raagin
ciid wanaagsan si wanaagsan u ciid farxad ku ciid aniga caashaya dhammaan v o n waxaan ku leenahay dee ciid mubaarak maasha allah mar labaad iyo mar saddexaad aniguna waxaan leeyahay ciid mubaarak v o eda dhammaan shaqaalaha codlabadiina u horreysiin aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaan ummadda oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ay v o ed ugu talagashay inay dhegaystayaasheeda daafaha caalamka jooga ay kula damaashaado munaasabada ciidulfitriga awgeed
dacaddeenii galabnimo oo idinla socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cismaan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa tan iyo kulmo dambe nabadgelyo
iyagoo iska duuban aaaaaa